wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa ku waramaya in jabhadda oromada oola ay dagaalo laayaan ahy ku qaadeen deegaano dhowr ah oo ka mid ah gobolka oremiya ee dalka etoobiya war-saxaafadeed ka soo baxay jabhadda oromada ee oola ayaa waxaa lagu sheegay in ciidankoodu fuliyeen weeraro dhowr ah oo ay khasaare culus ku gaarsiiyeen askariyo saraakiil ka tirsan maamulka oremiya hogaamiyayaasha oramada oo ay ka mid yihiin wasiiriyo xubno kale ay oo la sheegtay in maalmihii lasoo dhaafay ay tegayeen furimaha dagaalka si ay u dhiirgeliyaan ciidanka maamulkan balse ay ka war heleen oo ay weeraro ku ekeeyeen goobaha ay weerarada ka fuliyeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanada dhaca koonfur galbeed ee gobolka shaawa iyo deegaano ka tirsan gobolka oremiya ilaa iyo hadda ma jir wax waraa ka soo baxay maamulka oremiya iyo dowladda xabashada etoobiya oo ku aadan sheegashada jabhadda oola waxaana weeraradan ay ku soo aadayaan iyadoo dhowaan ay jabhaddu dishay afar mas-uuliyiin oo ka tirsan maamulka oremiya dalka etoobiya ayaa waxaa ka socda dagaallo lafajabis ah oo u dhexeeya ciidanka xukuumadda adisaba iyo maleeshiyaadka qowmiyadaha dega dalkaas kuwaas oo khasaare culus dhexal siiyey ciidanka dowladda dhulkan la jaray dhaqaalihii etoobiya